deegaano ka mid a gobolka gadow wakhti xaadirkan waxaa ka jiro abaaro saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada waxaana dadku ay inta badan ka cabanayaan biyola-aan baasan maadaama uusan gobolka gadow deegaanadiisa aysan ka dayin wax rooba in badan oo reer guuraaca ayaa la daalaadhacaya diifta ay ku reebtay abaarta waxaana dadku ay inta badan ku weydiinayaan markaad la kulanto biyo iyadoona sidoo kale ay codsanayaan dadkaasi in loo qado ceelal biyoodyo maadaama ay deegaanadaasi lahayn wax eela islamarkaana biyaha lagu geeyo booyado ay iyagu markaasi ku gataan qarashad ay iska aruuriyaan haddaba shabakadan gadow taymis ayaa u suura gashay in ay deegaanadaasi booqato waxaana halkaasi ay kula soo kulantay dad badan oo reer gura ah oo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka gadow kasoo firxaday waxaana ay uga warbixiyeen nolosha ay ku nool yihiin iyaga iyo duunyadooda
waqti abaare oo kulol baan ku jirnaa dhulka waad u jeedeen xaalufkiisa waxaasoo dhan waxaa kasii jira biyaha ayaa maaragtay naga go-an waxaan ku cabnaa booyad booyadii lacagti looma heli kara geeli arigi loodi dameerihii dadkii intiba waa booyad xoolihii ma gadmaayiin biyihii ma gadan karno sidaas awgeed kow waxaan u baahanahay horta biyo degdega oo nalala soo gaara dad iyo dunya wakti ugu kullaay mars kala dambeedkayaa lagu jiraa biyo ayaan u baahanahay marka biyahaas hadda oo dhiig joojis ah naf joojis ayaan u baahanahay intaas haddii la helo kadib waxaan u baahanahay dhul waxaan deganahay oo mane baraag uleed in loola qoodo oo biyaha roobka laga qabto yaa haddana u baahannahay marka labaad marka koowaad hadda biyo dhaamin degdega ayaan u baahannahay oo si bini aadinimo oo dad iyo dunyaba loo baahan yahay taasaan loogu daran raaca labaad baraag uleed inaan helno ayaan u baahannahay abaarta ilaaha loo qabaayo roob ilaaha na siin doono fil mustaqbalka laakiin hadda waxa noogu daran hataa wax la cuno waxaa nooga daran biyaha ayaa noogu daran markaad hesho biyo ayaad u baahanaysaa wax la cuno ama dad cuno ama biyo cuno xoolaha waa biyo ku nool dad iyo duunyaba taasaa noogu daran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u baahannahay haddada koobaad waktigii iyo dhulka iyo xaaladiisay kala jeedeen oon baa dhacay haddee nolosha biyo nafta caanaa la yidhi maadada koobaad in biyo nala soo gaaraan u baahannahay midda kale baraagaha booydaha qarash lagu shubto uma hayno waktigana waa dheeraaday xoolihiina ma gadmaayaan haddee taasna in laga soo caawiyo baraag culeed roobka aan biyaha aan uga horsanna naloo subayaan rabnaa asalaamu calaykum ka codsanaynaa biyaha aada looga cabanahayaa waxaa kaloo jira xoolaha way dhammaanahayaan ilaahay baa roob u keenaya laakiin hadda biyaha aada looga cabanayaa marka walaalayaashaan waxaan rabnaa in biyo deg deg inaan helna
horta waad maqlaysaan wiilasha warkooda wiilasha unbaan la warnahay dunyo waxay ku nooshahay biyo dadka wuxuu ku nool yahay biyo biyo haddii aanan lahayn nolosha inay liidanaysa iyadan isweydiin lahayn ha ahaatee walaalayaashanada noo imaaday waxay ku mahadsan yihiin in baraagti dhulka oo biyaha qotaayada aan helno haddee qotaayadaas markii aan helno haddii ay raxmad imaado oy noo biyeysa noloshanada way fiicnaanaysaa waxaan ag taagannahay oon hadda nolol ka dhiganayna oo ariga uu gadmaynin oo isgeela gadmaynin oo booyadiina ay biyaheeda qaali yihiin waa arkaysaa walaalayaal waa mahadsantihiin inna loo gargaaro ayaan u baahan walaalayaal inta hadashi un baan lamisannahay waxaan ka cawanayna waa biyo la-aan biyaha waa u baahannahay lacag ma qabno aan ku shubanno xoolihii nooma gadmaayiin xoolihii waa naga jiran yihiin ariga waa dhammaanaa maxaa aheeday oon baan u dhammaanay biyo waa u baahannahay inta hadashi un baana lacodahee intaas iyadaan u baahannahay walaalayaalkaan noo imaaday waa mahadsan yihiin biyaan u baahanay booyadaan u baahanay shariif axmed taajir shabakada gado timis degmada beled xaawo ee gobolka gado